alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى muxamadi wعlى alihi wصaxbihi wslm ajmaciin darsigeenni shalayto waxaa u dembeeyey sifaadka alle uu ku tilmaaman yahay oo loo yaqaano sifaat اhubuutiya qaybo ka mida ayaa shiikhu sheegay sifaadkana sidaanu shalay darsigeennaba ku sheegnay culimmadu qaybo kala gedisan bay u qaybiyaan dariiqada shiikhuu marana waa dariiqadii culamaau salaf dhammaantood ay mareen iyo dadkii wanaagga ku raacay oo ah ihbaat mufasal ah iyo nafyi mujmal ah waana dariiqada qur-aanka ihbaat mufasala waxaa laga wadaa tilmaamaha ilaahay uu ku tilmaaman yahay in waxa weeyaan iyadoo mufasal ah oo faahfaahsan la sheego sifaadka ilaahay uu naftiisa ka anfinaya oo sifaatu naqsiga ahna qur-aanka iyo xadiidkuba wuxuu maray haaliban ayagoo mujmal ah maalan laysa ka milihi shay-un wa huwa samiicu اlbasiir waa nafyi mujmal ah iyo ihbaat mufasal ah waayo laysa ka milihi laysa milahu shay-un ilaahay waxa weeyaan naftiis o dhan wuxuu ka hufay wax u egoo makhluuqa inaysan jirin haba yaraatee meelna ilahay inaan laga shabihin ilaahay inuu waaxid yahay daatadiisa afcaashiisa asmaadiisa sifaadkiisa dhammaantood haddana waxa weeyaan allah aayadda wuxuu kusoo gebagabeeyey asamiicu albasiir asamiicu albasiir shiku sidaasi la-eg ayuu wuxuu yidhi alwaaxidu assamad waa sifaadkii ilaahay loo sugay naftiisa uu sugay nafyigiina waxa uu ka soo qaatay laysa lahu saaxibatun walaa walad jalla can اtamhiili falaa shabiiha lahu walaa cadiil alsamiicu اlbasiiru اlcaliimu اlkhabiiru almaniicu rafiic asmaadaas iyada ah ee muhbatada ah sida alsamiic albasiir alcaliim alkhabiir waa asmaada alle ayay ka mid yihiin ama almaniic waa min baabi اlikhbaar ka mid maahan asmaada alle almaniic waa min baab اlihbaar yani waa allaha waxa uu doono cid ka hor imaan kara aysan jirtin laakiin magaca ilahay uma aha waa min baab اlihbaar weeyaan ayib intaanan caalin calaa carshihi aanan usoo gudbin dadka ahlu qiblada ah waa fara badan yihiin xadiidka axaadiiث اlfiraq baana nebigu ku sheegay dhammaantood inay ahlu dalaalo yihiin ahlu naar ay yihiin mutawacaduun bidukhuuli naar ay yihiin marka laga reebo dadka waddadiisa nebiga waddadiisa qaaday oo ku toosnaaday oo sidaa ilahay kula kulmay oo ay yihiin ahlu sunnati waljamaaca ama ahlulxadiid ama alfirqa annaajiya ama alطaa'ifa almansuura ayib culimmadu markaay jamiicu firaq daalla markay radinayaan fii baabi alasmaa wasifaat jahmiyadu dhabta ah oo madhabu jahm ibnu safwaan dadka matelaya ayagu asmaadii allana waa diideen tilmaamihii allana waa diideen dhammaantood magaca ilaahay u sugayaan ma jiro haba yaraatee tilmaana ilaahay u sugayaanna ma jiro kuwa waxa weeyaan jahm ibnu safwaan uu hormoodka ka yahay culummada ahlu sunnuhu dhammaantood qadiiman waxadiidan kufaar inay yihiin bay qarireen kuwa waxa wey iyaga marka culimmadu qaacid ahaan yani waxa wey caqliyan markay u radinayaan marka nusuusta sharciga laga soo reebo leanna caqliga saliimka ah yuwaafiqu assamca wuxuu waafaqayaa naqliga kitaabka iyo qur-aanka ayuu waafaqaya marnaba caqliga saliimka hayma khilaafayo kitaabka iyo sunnada marka caqliyan markay u radinayaan ayaa waxay yidhaahdaan culimmadu sidaan darsigeena shalaytaba aanu ku ishaarnay alkalaamu fi اlasmaaءi waالsifaati kalkalaami fi اdaat jahmiyadu maxay diideen ilaahay magacyadiisii dhammaantood maxay kaloo diideen sifaat kale dhammaantii caqliyan bay marka u xujeeyeen culimmadu waxay yidhaahdeen maxaad ogoshihiin waxaan ogolnahay daata mujarada waxay u diidayaanna maxay tahay waxay leeyihin haddii magacyo badan meesha la keeno waxaa ka imaanaya tacadud اlaaliha baa ka imaanaya marka si ilaahay aan uga xidhno waa inaan idhahna ilaahay magacya ma leh tilmaamana ma leh inaan idhahna wey maxay marka ogol yihiin daata mujarada wax mawjuud ah ama hal la arkama yaan la arkin oo aan tilmaam lahaynna ma jira haba yaraatee shay kastoo la yaqaano tilmaamihiisaa lagu yaqaanaa ilaahayna waxaa lagu yaqaanaa magacyada uu asagu naftiisa u bixiyey ama tilmaamaha ilahay asagu isku tilmaamay ama rasuulkiis ku tilmaamay baa lagu yaqaanaa maadaama haybu naga yahay marka waxay leeyihiin daata murajada mujarada can alasmaa'i wasifaat baanu ogolnahay marka culimmadu waxay yidhaahdeen haddaad daata ogoshihiin sifaadka alle iyo asmaada alla sugitaankoodu waxay ka dhigan yihiin daatada asu weysaan makhluuqba daatu leeyahy makhluuq kastaa daata masjidkan wa daatadiisa waa noo muuqataa annaka dawaad baan leenahay haddii marka daate aad asmaada alle iyo sifaadka alle aad u diideen shirki baa ka imaanaya daatadana waa ka imaanaya halkaasay marka fabuhita aladii kafar halkaasaa marka xujada ayaga ku gooda maxaa inoo soo haray firaqdii kaleeto oo waddada xaqaa ka dhumay sida muctasiladoo kaleeto waxay leeyihiin ayagu asmaa baan ogolnahay walilahi alasmaa alxusnaa fadcuuhu biha asmaa waa ogolnahay laakiin sifaad ma jiro sifaadka waxa weeyaan ma ogolin sifaadka dhammaantood waa diideen muctasiladu marka culimmada ahlu sunnuhu marka waxay yidhaahdeen alkalaamu fi sifaati kalkalaami fi lasmaa haddii asmaada alla shirki uusan ka imaanayn kadalika waxa weeyaan sifaatkuna waawaa sidaas si la eg weey ayaguna halkaasa xujadooda ku baaba'aysa waxaa soo haray firqat اlkulaabiya cabdullahi bni saciid ibni kulaab yani madhabka uu tabaniyey waxa weeyaan tilmaamo badanna asmaado dhan ilahay buu sugayaa firqadaasu asmaadoo dhan way sugaysaa calaa ariiqati ahli sunati waljamaaca sifaad fara badanna waa y sugeen marka sifaad fara badan markay sugeen sifaadka qaar ay diideen culimmadu waxay yidhaahdeen alkalaamu fii bacdi sifaati kalkalaami fii bacdiha maala sifatu samci wa sifatu lbasar qofka suga oo diida sifatu culuwi illaahi calaa carshihi ama sifatu nusuuli illaahi caza wajal waxaa leeyahay sifaadka aada sugtay sida sifatu samci iyo sifatu lbasar iyo sifaadka la midka ah bay la mid yihiin kuwaa diideen haddii kuwaa sugteen kuwaana suga haddaad waxa weeyaan kuwan diideen kuwaana diida ayagana waxa wey halkaasaa xujadooda ku baaba'aysa dayib waxaan usoo gudbaynaa marka caalin calaa carshihi wahuwa daanin bicilmihi min khalqihi nusakhda qaarkood nusakhda qaarkood kitaabka musani waxa ay qoraysaa caalin huwa ilaahi caalin waa mid ka sarreeya calaa carshihi carshigiisu ka sarreeya carshiguna waxa weeyaan waa makhluuqaadka ilaahay abuuray makhluuqa ugu weyn weeye isagaana ugu sarreeya isagaana ugu sarreeya marka carshigaabuu ilahay kasii sarreeya marka nusakhda qaarkood waxay dhigaysaa caalin calaa carshihi fii majdihi bidaatihi fii majdihi bidaatihi ilaahay carshigiisa daatadiisa uga sarreeya lafdigaas bidaatihi waxay culummadu ugu dareen waxay ku radinayaan bidco soo baxday wakhti dambeeto oo ah bidcat lkulaabiya waxay yidhaahdeen ilaahay carshiga inuu ka sarreeya waa sugaynaa laakiin sugitaankaan sugayno waxa weeyaan sifadaas waa ficil ilaahay uu samaynayo ee ma ahan ilaahay inuu carshiga daatadiisa kaga sarreeya ma aha taasay marka ku anfinayaan masaladaas marka waxa weeyaan caalin calaa carshihi bidaatihi wa ijmac wa ijmacu ahli sunna iskumaysan khilaafin culummada ahlu sunnuhu ilaahay daat ahaan inuu uga sarreeyo carshigiisa waa masale ijmaaca horena aan usoo sheegnay darsigeenni shalayto masaa-isha caqiidada waxa ay ahlu sunnuhu ku sugaan ilaahay kitaabkiisa adilada ku soo aroortay axaadiidta saxiixada ah iyo ijmaaca ahlu sunnaha caqiidada ahlu sunnuhu intaas ayaa lagu sugaa masale caqliya ama qiyaas ama ijtihaad shaqa kuma leh marka masalada ah caalin calaa carshihi bidaatihi waa masale ijmaaca oo ahlu sunnuhu ay isku waafaqeen dhammaantood culummada soo naqliyana waa badan yihiin culummada bidaatihi ku daray waxaa ka mid ah ibnu abi zayd alkhayrawaani almaliki waxaa ka mid ah sheekh cabdulqaadir jilaani kitaabkiisa alqunya bidaatihi buu ku darayaa waxaa ka mid ah culammada shaaficiyada sida sheikh yaxya alcimraani fi kitaabihi alintisaar fi اraddi cala alqadariyati alashraar waxaa ka mid ah abu nasri alwaa'il الsijzi fi kitaabihi alraddu calaa man ankara alxarfa wالsawt way badan yihiin lakiin waxaa nooga filan ba ijmaaca waxaa ka mid ah culummada bidaatihi soo naqliya sheikh yahya ibn xisaamiin ashaafici fi kitaabihi qawaacid fi الsuluuk waa kitaab zuhdiyaadha uu qoray oo laba mujalad ah akar min min mowdic buu kusoo kusoo kusoo naqlinaya ilaahay inuu carshigiisa bidaatihi ka sareeyo nacam laakiin waxaa nooga filan afraaddaas aan tirinayno yani waxa wey masaladaas waa masala mujmaca oo ahlu sunnahu aysan isku khilaafsanayn intaan markaan taa kaga gudubno lafdiga isaga ah iyo tawjiihiisa caalin calaa carshihi ilaahay carshigiisa ayuu ka sareeyey marka culuwullahi calaa carshihi waa mas'alada adilada sharciga ah ugu adilada badan culummadu waxay yidhaahdaan akar min alfi daliil baa ku soo arooray akar min alfi daliil culummada soo naqlisana waxaa ka mid ah ibnu abilciz kitaabkiisa sharx caqiid taxaawiya waxaa ka mid ah sheikh hadda aan sheegayey ibnu xisaamiin ashaafici fi kitaabihi qawaacid fi suluuk wuxuu leeyahay akar min alfi daliil ayaa ku soo arooray nacam marka allah subxaanahu wa tacaala waa waxa weeyaan rifco ayuu leeyahay iyo culuwi ayuu leeyahay culuwigaas ama rifcadaasu waxa weeyaan waa bikulli maa bikulli macaaniiha saddex macno inay leedahay yacni rifcada alle saddexdaa macne waxa weeyaan culuwu daat ilaahay daat ahaan buu makhluuqo dhan uga sarreeyaa makhluuqana maxaa u sarreeya waxaa u sarreeya carshigaa u sarreeya marka culuwu daat buu ilaahay leeyahay waxaa kaleeto uu leeyahay ilaahay culuwu اlqadri wاlmanzila xagga manzil ahaan iyo daraj ahaanna ilaahay waxa weye waa u sarreeya culuwu اlqahri wاlqalaba haddii culuwiga lagu fasiro maaratay alqahri wاlqalaba ayadana waxa weeye waa tilmaan u gooniya asaga uu leeyahay saddexduba adiladoodu waa badan yihiin midda u horeysa oo ah culuwu daat adilada culimmada usoo qaataan waxaa ka mid ah yakhaafuuna rabbahum yakhaafuuna rabbahum min fowqihim yacni waxa weeyaan ilaahay bay ka baqayaan malaa'igtu isagoo ka sarreeya culuwu lqadri daliilkeedu waxa weeyaan wamaa qadaru llaha xaqa qadrihi culuwu alqahri waalghalaba wa huwa alqaahiru wa huwa alqaahiru fowqa cibaadihi marka waxa weeyaan ilaahay subxaanahu wa tacaala culuwiga ama sarrayntiisu ama mid daatadiisa u noqoto ha noqoto ama mid mansiladiisa iyo sharaftiisa ku saabsan ha ahaato ama mid awooddiisa ku saabsan ha noqotee intaba ilaahay waa u sarreeyaa caza wajal dawaa'ifta diideysa culuwullahi calaa carshihi sababta u keentay inay diidaan waxay leeyihiin makhluuqa makhluuqa ka sara mara tashbiihi baa ka imaanaya haddaan idhaahno ilaahay baa carshiga ka sarreeya tashbiihi baa ka imaanaya taa waxaa weeyaan horaan uga soo jawaabnay laakiin mar labaad jawaab markaan ku celinno maxay daliishadeen waxay daliishadeen yacni waxa weeyaan waxay daliishadeen wax aan daliil lahayn waxay yidhaahdeen beyd bay soo qaateen ay ku fasirayaan carshiga culuwiga macnihiisa ay ku fasirayaan waxay leeyihiin marka ad leedihiin alraxmaanu cala alcarshi istawa ilaahay carshigu ka sarreeyaa yani istawa irtafaca wacalaa wey luqa alcarabiya macnaheeda iyo culimmada ahlu sunnaha dhammaantood adilada sharciga kusoosay kusoo aroortay waxa weeye irtafaca wacalaa carshigu ilahay ka sara maray ayagu waxay ku fasireen istawa yani alistiilaa ilaahay waa ka ilaahay waa yani ilaahay waa ka adkaada carshiga ma wax lagu hadlaa ilahay baa carshiga ka adkaaday awliyaa ku haysta makhluuqa alle makhluuqa alle cid kula looltamaysay oo kula dagaalamaysay yani istiila waaa loo waxaa loo isticmaalaa laba axad oo siman oo dagaal ka dhaxeeyo mid markuu maarata kan kale ka awood roonaado ayaa liyaha fulaanun istawlaa calaa fulaanin hebel hebel buu ka adkaaday marka waxa wey lafdiga isaga ah macnaha istiwaha xiriir lamana haba yaraatee waxaana ku fasira tafsiirkaas waa tafsiiru lmuctasila iyo tafsiiru lkulaabiya ayaa maarata tafsiirkaa waa tafsiir baatil ah luqada shar luqada carabiga oo nusuusta sharciga kitaabka sunnada ay ku soo degeenna xiriir lama leh waxayna u soo qaataan beyt yatiim ah oo qaa'ilkiisa aan la garanaynin ayay usoo deliishadaan aayadda iyo nus- aayadahaas qur-aanka oo toddobada ah oo culuwullaahi calaa carshihi ku soo arooray fii maarata fii suwarin suwar kala gedisan oo qur-aanka ka mid ah aa, ayay waxa weeye ku taxriifiyeen beytkaas ayay maarata ku taxriifiyeen macnihiisa waxay yidhahan qad istawaa bishrun cala alcira- cala alciraaq min gayri sayfin aw damin mihraaqi bishri waa bishri ibn cabdilmalik wa akhu marwaan ibn cabdilmalik waxay ninka la yidhaha bishri ibn cabdilmalik waxa uu ka adkaaday ciraaq asagoo aan seef maaragtay u qaadanin demna aanan dam- dhiigna dhiigna usan ku daadan maarata markuu ka adkaaday marka beytka isaga ah waa beyt qaa'ilkiisa la isku khilaafo ciddii tiriba horta marka u horreysaba markii aad iyo aad loo baarayna waxay u nisbeeyeen nin gaal ah oo la yidhaahdo alaktal annasraani ninkaabaa beytkaa loo nisbeeyaa diiwaankiisana kuma yaallo diiwaankiisana kuma yaallo xataa haddii diiwaankiisa laga helo qaa'il bani aadam hadalkiis ma mudan tahay kitaabka ilaahay iyo sunnada nebiga mutawaatirada inay ka hor yimaado ma mudna waayo masaladan waa masaladan sheegnay masaa-isha sharciga masalada ugu adilada badan weeye in gaal nasraani ah hadal uu yidhi lagu taxriifiyo macnaheeda ama nusuustaas looga hor yimaado waxa weeyaan waa wax caqliga yacni saliimka ahi uusan qaadan karin intaan la gaarin nusuusta sharciga ka hor imaanshaheeda oo kufri u ka imaanayo aayadaha ku soo arooray ilaa toddoba aayadood ayay gaarayaan aayadda fii suurati alxadiid allah wuxuu leeyahay huwa aladii khalaqa asamaawaati waalarda fii sittati ayaamin uma istawaa cala alcarsh aayaddani marka waxay tusinaysaa nas ku tahay ilaahay subxaanahu wa tacaala marka toddobada cir iyo toddobada dhul markuu abuuray lix cisho gudahood uma istawaa cala alcarsh carshigu ilahay ka sare noqday uma istawaa ha dhihin marka sidee ilaahay uga sara noqday haddaad tirahay sidee ilaahay uga sara noqday oo macnaha baadilka aa keentid waxaa ku hor taalla ilaahay sideeba wax u maqlaa ilaahay sideeba wax u maqlaa ilaahay sideeba wax u ogaadaa ilaahay sideeba wax u arka kullu dalik waa kugu furmaysaa baabkaas marka markaan sifaadka ilaahay aad sugaysid wax keefiyaa meesha ha keeni waayo qaacido dhan baa meeshan ku taalla oo ilaahay uu- ilaahay uu soo dejiyey nabi maxamed ku soo dejiyey laysa ka milihi shayun wa huwa samiicu lbasiir sifa markaad ilaahay u sugaysid kayfiyaha keeni waa tashbiih kayfiyadu marka kayfka nebi maxamed xataa looma sheegin waa waxyaalaha ilaahay uu la gooni yahay oo aan nebiga loo sheegin wey waayo nebiga wax kasta looma sheegin waxaa loo sheegay nebiga ummaddan ummatulmuxamed adduunkeeda iyo aakhireeda wixii hagaajinaya ayaa loo sheegay bas laakiin haddii aad tidhaahdid nebiga wax kastaa loo sheegay dad baa yidhahdaa qaybi nebiga qeybka oo dhan baa loo sheegay ayagoo moodaya inay nebiga ammaanayaan taasuna waa meel ka dhac nebiguna ma ogola yacani nebiga in la yidhahdo wax walbuu ogaa nebigu ma ogola sababtu maxay tahay haddaad tidhahda nebiga wax walba ayaa ilaahay cilmigii ilaahay oo dhan baa ilaahay kusoo wareejiyey maxay tahay macnaheedu waa kufri waayo waxa weeyaan cilmiga qeybka ah ilaahay keliyaa iska leh ilahay keliyaa iska leh in la yidhahdo cilmiga ilahay o dhan baa nebiga lagu wareejiyey waa tilmaantii ilaahay u goonida ahaa oo nebigu uu la wadaago weeye waana baatil adilo badan baana ku tusinaysa yacni waqaaci badan oo soo martay muslimiintaana ku tusinaysa nebiga inaan qeyb o dhan loo sheegin tusaale ahaan nebiga markii qisa- qisatulifki markii ay ay la soo gudboonaatay oo munaafiqiintii ay yidhahdeen cabdullaahi ibn ubay ibnu saluul uu yidhi caaisha iyo saxaabigii keenay way isla hareen oo xumaan bay sameeyeen nebigu sala allahu calayhi waalihi wasalam xad wuxuu gaaray aad iyo aad iyo aad arrintaas oo ay u dhibto oo cid walba uu wax weydiiyey maxaad ka ogtihiin caaisho maxaad ka maqasheen ilaa qisadu ay soo gaarta bariira gabadhii maaragtay caaisho maaratay addoonta u ahayd intaysan xoraynin wuxuu yidhi bariiroy maxaad ku arki jirtay caaisho maxaad ku arki jirtay wax aan ku duro oo aan wax kaga sheego kuma arkin bay tiri marka laga reebay inan yar inay ahayd oo gurigeedii aan ka adkayn oo cajiinka oo kaleeto markay habeenkii qooshto waxraha ka cuni jiray wax kaloo ceeba haba yaraatay way ka sheegi weyday laanna ilmo yar bay ahayd aad bay aad bay u da'yarayd nebigu wax walba waa maray wax walba waa maray aad iyo aad ba arrintaas u xanuujisay haddii nebigu marka qeyb dhammaantuu og yahay muxuu odhan lahaa been baad sheegaysaa cabdullahi ibnu ubay waxaa ka mid ah waxyaalihii nebiga soo maray sala allahu calayhi waalihi wasalam saxaabadii quraada ahayd oo aada u badnayd oo qabiiladii qabaaisha carbeed ka mid intay wafdi usoo direen ay yidhaahdeen waanu soo islaamnay waxaanu doonaynaa dad qur-aanka xifdisan oo diinkana bara inaad nagu dartid oo degaankeena aan geyno deegaankoodii markay geeyeen bay dhegta dhiigga u dareen nebigu hadduu qeyb ogyahay muxuu odhan lahaa been baad sheegaysaan miinaan soo islaamin saxaabadiina waa laynaysaan buu dhihi lahaa kullu daalika waxay tusinaysaa nebiga intii ilaahay u sheegay waa noo soo gudbiyey laakiin qeybka dhammaantii ilaahay baa og cid kaloo la ogeysiiye ma jirto alimaamu maalik raximah llah masalada culuwullaahi calaa carshi markuu ka hadlayay wuxuu yidhi nin mubtadica ayagoo masaajidka nebiga isagoo fadhiya muftigii wuxuu ahaa wakhtiguu noolaa magaalada madiina wuxuu yidhi ilaahay sidee buu carshiga uga sarreeyaa kayfa kayfa stiwaa ullahi calaa carshi marka maqaaladaas aad u liidata markuu weydiiyey iyo wuxuu yidhi intuu aad iyo aad intuu aamusay intuu aamusay oo aad iyo aad u xanaaqay oo dhidid badan ka yimid ayuu wuxuu yidhi alistiwaau macluum wاlkayfu majhuul wاliimaanu bihi waajib wاsu'aalu canhu bidca yani istiwaaء llahi calaa carshihi waa shay la yaqaano maxaa lagu yaqaanaa irtafaca wacala waa sidii yani ilahiy rasuulkiisba ay sheegeen ijmaacii ahlu sunuhu ku soo arooray ilahay carshiga inuu ka sarreey waa la yaqaanaa min xayu luga alcarabiya nacam wاlkayfu majhuul sida uga sarreeyana nebiga looma sheegin annaguna ma garanayno laysa kamidli shayin huwa samiicu اlbasiir walimaanu bihi waajib inaan rumaynana waa waajib oo qur-aanka intaasoo meelood bu uga soo arooray intaasoo meelood buu uga soo arooray qur-aanka axaadiidana waa ku soo arooray axaadiid fara badan oo xadiidka uu ka mid yahay alxakam asulami mucaawiya ibn xakam asulami uu ka mid yahay walimaanu bihi waajib inaanu rumaynana waa waajib waa lagu gaaloobayaaba haddaan la rumaynin qofka aan rumaynin qofka inta adilada sharciga ku soo aroortay istiwaa ullahi calaa carshihi diida bacda iqaamat اlxujati calayhi murtad buu noqonaya islaamka u ka baxaya waan akhrin doonaa imaamu shaafici oo masalada laga soo naqlinaya wاsu'aalu canhu bidca in aad tirahda kayfa istawa bidca weeye waxba kama jiraan weliba amar buu shiiku ku bixiyey in la hantaatiqiyo laga saaro masaajidka nebiga in laga saaro ninka isaga ah hadalkaasna keligii ma uusan oran culammada ahlu sunuhu dhammaantood waa ku ijmaacsan yihiin raggaa isku waktiga ahaayeen aimada isku waktiga ahaayeen imaamu maalik waa hadalka hadalka la mida laga soo naqliyey waxaa ka mid ah shaykhu imaam shaafici rabiicat ra'yi ayaa ka mid a waxa wey waa shaykhu imaami maalik shaykhu imaami maalik laftiisa ayaa hadalka hadal la mida laga soo naqliyey aan akrina marka imaamu shaafici hadalka laga soo naqliyey sifaadka alle marka qofkii diida ibnu abi xaatim araazi fi kitaabihi اjarxi wاtacdiil kitaabka ilahi jarxi tacdiil shiikha iskale weeyaan ayaa waxa uu yidhi samictu yunus yunus waxa weye waa ardayga imaamu shaafici talaamidda imaamu shaafici buu ka mid yahay samictu الshaaficiya yaquulu lilahi asmaaء wasifaat laa yasacu axada qaamat calayhi اlxujaةu radduha waxaan maqlay imaamu shaafici oo odhanaya ilaahay wuxuu leeyahay magacyo fara badan walilaahi alasmaaء اlxusnaa fadcuhu biha tilmaamo badanna waa uu leeyahay laa yasacu axada qaamat calayhi اlxujatu radduha qofna uma yani laa yasacu axada axadna waasic uma ahan oo wax suurtagala uma ahan qaamat calayhi اlxujatu xujadii ay maarata dul istaagtay radduhaa inuu ilaahay magacyadiisii uu radiyo ama tilmaamihiisii uu radiyo fain khaalafa bacda hubuuti اlxujati calayhi fahuwa kaafir ma arkaysa wuxuu leeyahay shiikhu fain khaalafa haddii qofka uu khilaafo bacda hubuuti اlxujati calayhi markii adiladii ku soo aroortay sifaadka alle iyo tilmaamaha alle adilada ku soo aroortay markuu maqlay oo uu fahmay kabacdi qofkii diida fahuwa kaafiru waa murtad faama qabla hubuuti اlxujati calayhi intaan qofka xujadu ku oogmin wixii ka horeeya famacduuru biاljahli jahliga ayuu macduur ku yahay waa qof waxa weeyaan aanan garanayn lianna cilma dalika sifaadka alle iyo asmaada alle in la ogaado laa yudraku bilcaqli walaa bilrawiya wax caqliga iyo ijtihaadka lagu gaaraya ma aha wa nuhbitu hadihi sifaat tilmaamaha allena waanu sugaynaa wa nanfi canha tashbiih ilahay tilmaamaha uu leeyahay dhammaantood waa sugaynaa iyo asmaadiisaba wananfi canha atashbiih inuu aan idhaahno makhluuqu u egyahana waan diidaynaa kamaa nafa can nafsihi sida uu naftiisaba ilaahay u diiday allah muxuu yidhi laysa ka milihi shayun wa huwa samiicu lbasiir darsigeennina waanu ku sheegnay aanu soo dhaafnay imaamu shaafici kitaabkiisa umka ah laba meelood oo meel ay tahay kitaabkiisa alrisaala ayuu ku ihbaatinaya soo qaadanaya xadiidka mucaawiya ibnuxakam assulami oo ah gabadhii addoontahda uu xoranayay mucaawiya nebigu inuu weydiiyey allah uu weydiiyey oo ay tihi allah fi samaa ilahay carshiguu ka sarreeyaa oo uu yidhi nebigu actiqaa fa inaha mu'mina baab kaleetana waa uu ku keenay oo wuxuu ku keenay baabu ictaaqi raqaba fi lkafaaraat marka qofku kafaaro u kafaara gud samaynayo imaamu shaafici iyo ahlu sunnaha jumhuurtu waxay ku tageen addoonta la xoraynayo ama addoonka la xoraynayo inuu mumin yahay marka iimaan in loo shardinayo ayuu masalada usoo xujaystay marka masaladiina maxay xambaarsan tahay yani nebigu sababta gabadhan u ku yiri fainaha actiqa fa inaha muumina maxay tahay culuwullahi calaa carshi markay sugto wey nebigana risaaladii ugu markhaati kacday adilada ku tusinaysa inuu ilaahay carshigiisa ka sarreeyo waxa weeye naqliyada maxaa ka mid ah habeenkii nebiga la dheelmiyey oo inta laga soo qaaday maka la keenay baytulqudsi oo ambiyada halkaa uu ku tujiyey halkaa baa laga rafciyey yacni baytulqudsi baa laga rafciyey ilaa sabca samaawaad uu dhaafay sama kastaba iridkeeda loo maarata loo furay markii ay u gaareen leeyahay waayo qofka axadka garaacaya baabka samada waa jibriil yaa kula socda maxamed baa kula socda kas loo ballaqaya ilaa carshiga uu tegey oo halkaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu kula soo khitaabay yacni mushaafahatan yani waxyiga intiisa kaleeto waxaa loogu soo dhiibayey malakul jibriil laakiin salaadaha toos buu ilahay uga maqlay nebigu sala allahu alayhi waalihi wasalam haddii allah subxaanahu wa tacaala uusan makhluuqa ka sarrayn oo carshiga uusan ka sarrayn intaa oo sama muxuu nebigu u dhaafay tan kaleeto caqli ahaan muslime gaalba waxay isku waafaqsan yihiin qofkii markii dhibaata la soo gudboonaato sidee buu leeyahay ma sidaan buu leeyahay markuu ducaysanayo sidaan buu leeyahy muxuu gacmaha kor ugu taagayaa haddaan alla ka sarrayn soomaaliduna waa yaqaaniin dhaqan ahaan ninku markuu dhaaranayo waxa uu yidhahdaa ilaah wuxuu iga sarreeya haddaan sidaa yeelo ilaahay wuxuu iga sarreeya haddaan sidaa yeelo yacni waxa weeyaan qof odhanaya ilaahay sidaasuu iga hooseeya ma jiro waa gaalnimo marka waxa weeyaan oraahda odhanaysa allah mawjuudun fi kuli makaan waa maqaala jahmiya kaafira wax jirana ma aha wax jirana ma aha waxaw ilaahay makhluuqiisa kuma dhex jiro ilaahay makhluuqiisa waa ka soocan yahay sida noo imaan doonta kitabkuna shikhu waa ku keeni doona baa-inun min khalqi waa uu keeni doonaa sheikhu caqliyan annaku inteennan hadda waxaanu ku jirnaa masjidka dhexdiisaan ku jirnaa masjidka iyo annaka yaa weyn masjidkaa naga weyn yani masjidkaan ku dhex jirnaa soo maaha haddaanu nidhaahno masjidku almasjidu fi kuli makaan makaankiyaa soo gelaya makhluuq kasta dhexdiisaa soo gelaysa marka shay adiga kaa weyn sidee baa u leedaha shay ka yar buu soo dhex galay yani waxa weeyaan caqliyan xataa waxa wey wax la fahmi kara ma aha inaad tidhaahdid ama qofka muslimka ahi uu ku tafawuho oo uu yidhaahdo allah mawjuudun fi kuli makaan maka makaan kasta maxaa soo gelaya mid fiican mid xun xataa xamaamaadkaa soo gelaya yani markuu qofku inuu xishoodo wey qofka muslimka ah inuu xishoodo oo ilaahay uu ka xishoodo wey lianna waxa weeyaan allah makhluuq kasta asaga ka weyn asagoo makhluuqii abuuray sidee buu makhluuqii soo dhexgelaya marka waxa wey taas ilaahay ammaanu ma ahan waa maqaala aad iyo aad u liidata wey laakiin qofka ku hadlayaana uusan dib u eegin soomaaliduna waxay ku mahmahdaa rag iska riix rabbi baa looga fogaadaa marka waxa wey qofka muslimka ahi waa in uu naftiisa u meel dayaa waayo waxaad dhimanaysaa adoo kaligaa ah adoo kaligaa ah iilka lagu geynayaa adoo kaligaah baa lagu weydiinayaa yacni waxa weeye man rabbuk haddaadan marka intaad adduunka joogto ada ilaahay baran ilaahayna waxaa lagu bartaa wixii asagu makhluuqiisa isku baray oo ah tilmaamihiisa iyo asmaadiisa haddaadan marka waxa weeyaan ilaahay tilmaamihiisa aadan ku baran qofkaas waxa weeyaan marka naftu ka baxayso ama marka naftu ay ka baxdo ee layahay man rabbuka ayuu haa haah ohan doonaa walciyaadu billah nacam darsigeeni baanu marka bilaabaynaa axaada cilmuhu bilumuur ilaahay cilmigiisu waxa uu koobay oo dhan kastaba uu ka koobay umuurta idilahaanteeda makhluuqaadka arrimaha lasoo gudboonayaado lasoo gudboonayaa lasoo gudboonaada oo dhan ayaa ilaahay cilmigiisa ku koobay wax ilaahay ka qarsoon ma jiran haba yaraatee wa anfada fii khalqihi makhluuqiisa ayuu ilaahay ayuu ku socodsiiyey saabiqa almaqduuri qadarkiisa midkiisa hormaray yacni ilaahay subxaanahu wa tacaala shay walbaba yacni waa uu qadaray qadarka alle wax walba ayuu ka horeeyaa samaawaadka iyo abuuri samaawaadka toddobada ah cirka toddobada ka qaybood ka kooban iyo dhulka toddobada qaybood ka kooban intas intuusan abuurin konton kun oo sano ka hor buu shay walba qadaray axad walbaba noloshu ku noolaan lahaa camalku uu samayn lahaa khayran wa sharan wax allaaliya wixii soo mari lahaa ilaahay waxa uu qadaray oo uu jaangooyey dhulkan aan ku sugannahay iyo inta qaybaha ka hooseeya samadaana xigta iyo inta ka sarraysa intuusan abuurin konton kun oo sano ka hor ayuu shay walbaba jaangooyey ilaahay marka cilmiga alle halkaasuu gaaray yaclamu ilaahay waxa uu og yahay khaa'inat alacyun isha mideeda khiyaanaysa isha mideeda khiyaanada samaynaysa yacni ilaahay waa og yahay yacni intii laxda haddii ishu ay shay muxarama eegto wax yar haddii shay muxarama eegto ilahay waa ka warqabaa wax aan ilaahay u ogolin inuu qofku ku eego ilaahay waa ku ogyahay waa kula socdaa wamaa tukfi suduur laabuhu waxay qarinayaanna ilaahay waa uu ogyahay waa uu la socdaa yacni qalbigaaga wax allaaliya waswasa wixii soo mara halkaasaa ilahay kala socdaa cilmigiisa saabiqa nacam marka aad samaynaysaan ilahay waa u ogyahay falkhalqu makhluuqa idil ahaantiisa khalqi marka la waa bimacna almakhluuq makhluuqa wax allaaliyo wixii ilaahay abuuray caamiluuna waa kuwa shaqaynaya bisaabiqi cilmihi cilmigiisii kiisii horumaray ku shaqaynayaan maalan tusaale ahaan qof kastoo annaga naga midihi yowmiyan leyliyan ayi saaca waxa soo maraya khayran wa sharan yacni ka bixi maayo wixii ilahay hore ugu qadaray ama khayr samee ama shar samee waxa weeyaan qadarkii ilahay hore u dhacay wey ilaahayna waa ula socdaa wanaafiduuna makhluuqu kuwa fulinaya weeye limaa khalaqahum lahu lahu ilaahay wuxuu u abuuray oo qadarkiisa hore ugu dhacay ayay fulinayaan oo min khayrin khayr ah wa sharin shar ah wax allaaliya wixii wanaag ah oo dadku makhluuqa ay samaynayaan makhluuqu wax allaaliya wixii wanaag ay samaynayaan wax allaaliya wixii xumayna ay samaynayaan waa wax ilaahay hore u qadaray weeye laa yamlikuuna lianfusihim naftooda uma hananayaan yani jinnigii iyo insigii baa laga hadlayaa min aaacati daacada xaggeedii nafcan wax ayaga anfaca naftooda uma hananayaan haddaan ilaahay ku hanuunin yani awood uma leh ilaahay hadduusan kugu hanuunin inaad adigu nafcigaaga soo xagga daacada inaad soo jiidatid awood uma lihid haddii daacad ilaahay aad caabudid waa waxa weeye icaana min allahi caza wajal ilahay baa kugu kaalmay ilahay uga mahad celi walaa yajiduuna ma helayaan ilaa sarfi almacsiyati canhaa naftii inay macsiyadii ka dabaalaan dafcan diidma u heli maayaan yacni waxa weeye markay macsida qofku inuu iska dafciyana awood uma leh yacni waxa weeyaan ilaahay wa markii aad shay macsiyaa naftaada ku hamiso oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku kaalmaynayo naftaadu ka sarfinaya laakiin awood adigu aad leedahay yani waxa wey haddaan ilahay ku kaalmayn iskagama dafcin kartid macaasida marka waxa weeyaan haddii ilaahay qofka laakiin maxaa laga rabaa muslimka ah ikhtiyaar baad leedahay mashiia ad leedahay inkastoo mashiicadaada ay ka horeyso taxta mashii'at illahi ay soo gelayso qofka muslimka marka waxa weeyaan mar kastaba in uu naftiisa uu aada iyo aad ugu celiyo daacada alle isagoo ilaahay kaalmaysanaya ilaahayna uga mahad celiyo markii ilaahay uu hanuuniyo hadduu macsidii ku dhacana waa inuu macsidii ka toobad keenaa qofku intuu macsi ku dhaco inuu yidhahdo ilaahay baa ii qadaray ilaahay baa ii qadaray haddii sidaa aad tidhaahdid waa camal muxarama weeye lama ogola inaad qadarka macaasida u xujaysatid laakiin khayr markaad samaysatid waxa weeyaan qadarkii waa u xujaysanaysaa laakiin shay macsiyo ah looma xujaysto qadarka alle looma xujaysto haddii la yidhaahdo macaasida ama fawaaxishta qadarka ilaahay ha loo xujaysto oo qof walba u yidhaahdo aniga ilahay baa ii qadaray xumaantan aan sameeyey dee waxa weeyaan ibliisba waa u sahlantahay inuu yidhaahdo inaan ilaahay ku gaaloobo ilahay baa ii qadaray waana baail waana baail waayo axad kastaoo mukalafa ama insiga ha noqoto ama jinniga ha ahaatee ilaahay wuxuu siiyey awood awood ayuu leeyahy qofku uu ku kala garto yacni awood uu ku sameeyo daacada iyo macsiyada uu ku sameeyo haddii barnaamijka la furo yacni waxa weeyaan in qadarka macaasida loo xujaysto waxaa imaanaysa axkaamta sharciga ah oo dhan inay meesha ka baxdo tusaale ahaan caqliguna waa diidayaa oo caqligu wuxuu ku diidayaa maalan haddaad tidhaahdid macsida ilaa qadarka allah aan u xujaysanaya qof baa namar kugu dhiftay ama dhibaato kugu sameeyey meeshii marka cuquubo ka mudan lahaa ayuu wuxuu kugu yidhi maxaad aniga maaratay igu eedeysaa aniga ilahay baa ii qadaray marka qof xataa caqliyan oo gol barnaamijka ma jiro yacni qofka xumaatada kugu sameeyey ma odhanaysa adiga oo maarata dhibaato lagu sameeyey waa iska sabrayaa qadar allah igu dhacay ma odhanaysa marka waxa weeyaan axkaamtii sharciga ahayd oo dhan bay meesha ka saaraysaa alixtijaaj ixtijaaj in loo xujaysto macaasidii qadarka in loo xujaysto waxaa ka imaanaysa kii zinaystay markii zinada uu ku dhaco inaan xadkii laga oofin o yihahdo aniga qadarkii allah igu dhacay qof hadduu dilo inaan xadkii laga oofin o yihahdo qadarkii ilahay baa igu dhacay marka waxa wey qadarka ilaahay in loo xujaysto macaasida waa xukun baatil ah weyaan xukunka isaga ah caqliguna ma ogola oo caqligu inuusan ogolayn qof kasta waa qiri karaya haddii dib uu arrintiisa u eego tusaale ahaan marka qofka muslimka qofka bani aadamkaa qof kastoo bani aadama markii raximka hooyadii lagu amaamudayey yacni dhowrka kelimo ee malagga ilaahay uu u sheegay maxay tahay maxaa la amray malagga qofka risqiisa in la qoro inuu yahay qofkaas qof ahlu naar ah ama ahlu janno inuu in la qoro camalka uu la imaanayo ajalkiisu intuu la egyahay ma jiraa marka qof bani aadan ah oo odhana kora anugu waa iska seexanayaa halkaasaa risqiga igu imaanaya ma jiro abadan abadan sidaadaan u ogolayn marka inaad risqigii maktuubka ahaa aada xujaysatid wixii ilaahay kitaabka ku qoray kadalika camalka saalixaana sidaasi la eg weeye markaasaa lagu qoray marka waxa weeyaan lama ogola marnaba in waxa weeyaan qofku uu xujaysto qadarka saabiqa waayo qadarka saabiqa wuxuu ku dhacay adigu ma ogid ma khayr baa kuu dhacay oo ilaahay uu ku qadaray ma shar baa ilahay ku qadaray laakiin waxa weeyaan ilaahay dariiqii xaqahana waa ku caddeeyey dariiqii baadilkana waa ku caddeeyey qadarka tacriifkiisu masaladan marka shiikhu halkan wuxuu uga hadlayaa dhowrka faqro aan akhrinay dhowrka sador aan akhrinay wuxuu ilaahay shiikhu wuxuu ku taqriirinayaa ama uu ku radinayaa manhajkii ahlu sunnahana wuu ku sugayaa qadarka alla ay ka aaminsanaayeen qadarka waa xadiidkii nabiga salى اllahu alayh walih wasalam an tu'mina biاllahi wamalaa'ikatihi wakutubihi warasuulihi walyowmi اlaakhir wa tu'mina bilqadari khayrihi wa sharihi waa ruknun min arkaani اliimaan oo haddii qofku uusan qadarka rumayn kaafir buu noqonaya murtad buu noqonaya hadduu marka hore muslim ahaa hadduusan marka hore muslim ahaynna oo yih anugu waa islaamay lakiin qadarka ma rumaysni islaamkiiba u guntami maayo marka waxa weyan shiku halkaa wuxuu ku taqriirinayaa ama ku sugayaa manhajka ahlu sunna waljamaca ay ka aaminsan yihiin qadarka ilaahay qadarka marka marka la qeexayo oo la tacriifinayo waxa weeyaan waa qudrat اllahi caza wajal yacni iimaan اlcabdi bicilmi اllahi اlazaliy waa in qofku uu rumeeyo ilaahay awooddiisa qadarku waxa weeyaan waa bimacnaa qudrat اllahi caza wajal marka qadarka afar martabuu afar martabuu koobaya martabada u horeysa waxa weeye cilmu llahi alazali ilahay cilmi saabiqa inuu leeyahay oo wax walba uga warqabo wixii tegey waxa jooga waxa imaan doona martabada labaad waxa weeyaan cilmiga ilaahay baan ku sheegnay martabada labaadna waxa weeye kitaaba kitaabat اllahi fi lawxi اlmaxfuud likuli ma huwa kaa'inu ila ywmi اlqiyaama wax allaaliyo wixii dhici doona ayaa ilahay lawx lmaxfuud ku qoray waa martabada labaad martabada saddexaad waxa weeyaan waa mashiiat اllahi naafida waa ilaahay inuu doonay wax allaaliyo wixii umuurta alle ay ka kooban tahay oo dhan wax allaaliyo wixii dhacaya waxay ku dhacayaan mashiiada allay ku dhacayaan waa martabada waxa weya saddexaad waa midda ilahay uu leeyahay wama liman shaa minkum waa midda ilahay uu leeyahay liman shaaa minkum an yastaqiim wama tashaa'uuna ila an yashaء allahu rab اlcaalamiin shay kastaba taxta mashiiat illahi ba ku dhacaya martabada afraad ee qadarka waxa weeyaan waa khalqiga ilaahay inuu makhluuq oo dhan asagu abuuray wax walbaba inuu abuuray wax kasta oo uu ogaa oo uu waxa weeyaan oo uu uu qoray oo uu doonay inuu asagu markaa kabacdi abuuray allahu khaaliqu kuli shayin shay kastaba ilaahay waa midkii asagu abuuray wallahu khalaqakum wamaa tacmaluun marka waxa weeye qadarku waa rukni arkaanta iimaanka ka mid ah oo qofka iimaankiisa uusan sugnaanayn hadduusan sugin imaam shaafici raximah اllah intaana qowlka imaam shaafici aana gaarin adilada qadarku aad iyo aad u fara badan yahay sidii xadiidkii maraatib اliimaan ee aanu soo dhaafnay hadda oo kaleeto sidoo kaleeto nebigu salى اllahu alayhi waalihi wasalam xadiidka imaamu muslim uu soo saarayo nebigu wuxuu yihi kataba allahu maqaadiira اlkhalaa'iq qabla an yakhluqa الsamaawaati wاlard bkhamsiina alfa sana yacni inta samaawaadka toddobada cer iyo toddobada dhul intuusan abuurin ka hor konton konton kun oo sano ka hor ayaa ilaahay wax walbaba uu waxa weeyaan uu qadaray oo maqaadirtiisa uu qoray imaamu shaafici raximah اllah yacni abyaad aad iyo aad u qiimo badan ayuu qadarka ka tiriyey wuxuu yidhi maa shiئta kana wain lam asha wmaa shiئtu in lam asha in lam tasha lam yakun maa shiئta yaa allah ilaahayow waxaa aad doontay adugu oo koonkan aad ka doontay inuu ka dhaco kaana ay wujid waa la helayaa wuu dhacayaa wain lama asha anugu shaygaaba yaanan doonin mashiicadadayba yaan arrinkaas yaysan ku dhicine wax alla wixii aad doontaas yaa soconaya wamaa shiئtu in lam tasha lam yakun anugu laakiin wixii aan doono oo adigu aadan doonin ma dhacayaan khalaqta alcibaada calaa maa calimta addoommada waxaad ku abuurtay calaa maa calimta calaa cilmika wax walba qof walba wuxuu la imaanaya wixii adigu cilmigaaga saabiqaa ku dhacay wa fi lcilmi yajri اlfataa wاlmusin cilmigaagii saabiq ahaa ayuu ku soconayaa kan dhallinta yar iyo kan gaboobay labaduba calaadaa mananta kan waad ku galladaysatay ilaahay oo saciid baad ka dhigtay oo ahlujanna ka dhigtay oo camalkii ahlujannaad ku hanuunisay wa haadaa khadalta kanna waxa weye gurigiis baaba-ayo oo adaa waxa weye shaqinimaad u qortay wa haadaa acanta wadaa lam tucin kan daacadaadii baad u kaalmaysay oo si fiican buu ilaahay kuu caabudaya midna waxa weye daacadaadii baad seejisay oo midka khasaaray weeye fa minhum shaqiyun makhluuqaadka thaqalaynka bani aadamka iyo insiga waxaa ka mid ah mid ayaan daran waa ahlunaarkii kuwii ahlunaarka ahaa wa minhum saciidun mid ayaan leh ayaa ka mid ah waa dadkii ahlu jannihii wa minhum qabiixun wa minhum xasan mid wacan oo mandarkiisu fiican yahay ama qurxoon wa minhum qabiixun mid xun baa ka mid ah wa minhum xasan kullu daalika waa umuurtii alle iyo qadarkii alle bay ku timid qadarka alle arrimaana ku yimaadeen kala gedisan marka mukalafiintu oo ka kooban jinniga iyo insiga mashi ay leeyihiin doonitaan bay leeyihiin wahadaynaahum najdayn labadii waddo waa lagu kala tusay waddadii xaq ahayd waddadii baatilkahayd waa lagu kala tusay biikhtiyaarika baad ilaahay ku caabudaysaa biikhtiyaarikaad macsida ku samaynaysaa laakiin qofka muslimka ah laba asal inuu ku socdo ayaa laga maarmaan ah asalka horeeta waxa weeyaan waa in qofku naftiisa uu la dagaalamo oo mujaahaatu nafsi uu sameeyo naftaysa uu ku xabiso daacaadkii iyo khayraadkii dariiqada labaad ama asalka labaadna waxa weeyaan alisticaana biاllahi fi dalik ilaahay arrinkiisa arrinkaa isaga ah wanaagga ah oo daacada naftaada aad ku celinaysid inaad ilahay u kaalmaysatid waa midna nebigu leeyahy salى اllahu alayh walih wasalam ixris calaa maa yanfacuka wastacin biاllaah ku dadaal wixii adduunkaaga iyo aakhiradaadiga ku anfacaya waxa weye ilaahayna u kaalmayso marka qofka muslimka ah waxaa waajib ku ah dariiqa xaqa ah naftiisa inuu ku celiyo dariiqa dalaaladana uu aada iyo aad naftiisa uga difaaco khalaqa alkhalqa ilaahay makhluuqii waa uu abuuray bimashii'atihi doonitaankiisii asagu uu doonay oo uu iraadeeyey ayuu ilaahay ku abuuray min gayri xaajatin asagoo aanan u baahnayn wax baahiyii kamaysan hayn min gayri xaajatin kaanat bih dan uu ka leeyaho gooni ah oo asagu u baahan yahay iyadoo aysan jirin ayuu ilaahay makhluuqaadka idilhaantooda abuuray ama ha noqoto makhluuqaadka kuwa ugu karaamada badan sida malaa'igta iyo rususha iyo jamiicu bani aadam makhluuqaadka oo dhan nuuc alla nuuca yihiinba wax fiican iyo wax xunba ilaahay waa u abuuray baahi uu leeyahay baahi u qabana umuunan abuurin wa khalaqa almalaa'ikata malaa'igtiina ilaahay waa u abuuray jamiican idil ahaantooda liطaacatihi caabuditaan asaga ay caabudayaan buu u abuuray marnaba ilaahay asaga iyagu caasin maayaan sida bani aadamka iyo jinnigu ay samaynayaan wa jabalahum ilaahay dabeecad wuxuu uga dhigay malaa'igta calaa cibaadatihi inay caabudaan fa minhum malaa'igtii waxaa ka mid ah malaa'ikatun malaa'ig baa ka mid ah biqudratihi ilaahay awooddiisa sababteeda xaamiluuna xambaarsanoo sida lilcarshi carshiga carshiga oo acdamu makhluuqaat illaahi caza wajalla ah malaa'ig baa xambaarsan waxayna ku qaadayaan waa awood ilaahay subxaanahu wa tacaala uu qadaray uu siiyey wadaa'ifatun qayb ka mid ihi oo minhu malaa'igti ka mid ah xowla carshihi yusabbixuun carshiga gaararkiisa ayay ilaahay u tasbiixsanayaan wa akhriinu kuwo kaleeto bixamdihi ilaahay mahadiisa ayagoo ku sugan yuqadisuuna xumaan oo dhan bay ka hufayaan oo adkaar iyo cibaaday ku jiraan wastafaa minhum qeyb ayaga ka mid ah malaa'igta ilaahay waa uu doortay rusulan rusul buu u doortay ilaa rusulii uu u diray waxyigii bay marata mas-uul ka yihiin waa sida malakuljibriil oo kaleeto malakuljibriil oo kaleeto wa bacdun qeyb malaa'igta ka mid yihi mudabbiruuna liamrihi ilaahay umuurta umuurtiisa iyo amaradiisa ayay maamulayaan oo daberayaan halkan shiikhu wuxuu ku taqriirinayaa yani waxyaalaha qeybiyaadka ah oo qofka muslimka ah laga doonayo wax ka mid ah oo ah malaa'igta ilahay inaad rumaysid waana min arkaan aliimaan aliimaanu biاllahi wamalaa'ikatihi wakutubihi warasulihi wabilyowmi alqadari wa bilyowmi alaakhiri khayrihi wa bilqadari khayrihi wa sharihi yani waxa weeyaan arkaanta iimaanka maxaa ka mid ah ilaahay in la rumeeyo maxaa ka mid ah malaa'igtiisa in la rumeeyo halna ogaada xadiidka maraatib اliimaan yani waxa weeyaan iimaanka maraatibtiisa xadiidka sharxaya caqiidada ahlu sunnaha aqlabkeedu xadiidkaasu saaran yahay yani aliimaanu billahi markii la yidhaahdo kow ilahay inaad rumaysid waxaa soo gelaya wax alaalaya wuxuu sheegay inaad rumaysid waxaa ilahay waxyaalaha ilahay uu sheegay maxaa ka mid ah inuu malaa'ig leeyahay malaa'igtuna waa makhluuq nuur nuur nuur ilaahay uu ka abuuray oo marnaba ilahay aan caasinin haba yaraatee laakiin waxa ilaahay ay ku caabudayaan oo ilaahay ay ugu dhowaanayaan baa kala gedisan mid baa ilahay wuxuu ku caabudayaa naarta dadka inuu ku guro naarta dadka inuu ku gura baa cibaado u ah saasuu ilahay ugu dhowaanaya midba waxa weye amarkii ilaahay u diray shaygii ilaahay u diray buuse xagga iyo xagga uga dhaqaaqay nacam marka qeyb ka mid ah wuxuu shiiku ku bilaabay marka khalaqa alkhalqa bimashii'atihi min gayri xaajatin kaanat bihi marka waxa weeyaan allah subxaanahu wa tacaala waxa uu odhanaya kitaabkiisa qur-aanka yaa ayuha annaasu antum اlfuqaraau ilى اllahi wallahu huwa alghaniyu اlxamiid dadow ogaada adinku kuwii baahan baa tihiin oo ilaahay u baahan oo marnaba yani waxa wey ilahay aan ka kaaftoomi karin laxda laxda mucayana wa huwa alghaniyu اlxamiid ilaahay waa midka hodanka ah oo waxa weeyaan umuurtiisa o dhan la mahdiyo nacam marka makhluuqaadka markii ilaahay uu abuurayey uma abuurin baahi uu qabo bani aadamku ama makhluuqu markuu wax samaynayo waxa uu samaynayo baahi baa u geynaysa qofku marka uu shaqaysanayo wuxuu u shaqaysanayaa waxaad aad hadashid aad ku kaaftoontid aad dadka kale kaga deeqtoontid ilmaha qofku wuxuu u dhalaya ha ku anficeen yacni waxa weeyaan makhluuqu markuu wax samaynayo waxa uu samaynayo baahi baa u geynaysa laakiin ilaahay makhluuqa markuu abuurayey wax baahi oo u qaba ma u jirto wax walba ilahay waa ka kaaftoon yahay makhluuqaadka ilaahay abuuray waxaa ka mid ah malaa'igta malaa'igtu waa caalam dhan oo naga qarsoon oo intaan adduunka la joogo aan la arkaynin allaahuma markii nebigu noolaa sala allahu calayhi waalihi wasalam nebigu waa arkay malakuljibriil buu arkay ambiyaduna way arki jireen kaleeto oo ka horreeyey rusushu way arki jireen taasuna waa mucjizaadka ambiyaday ka mid tahay nebigu mararkii uu arka waxaa ka mid ah mar aqlabka markuu waxyiga keenayo asagoo calaa suurati rajul ah ayuu u keenayey saxaabaduna way arkeen markii tashakulka uu sameeyey sida xadiidu jibriil oo kaleeto yacni shaksi daalib cilmi asagoo kaleeto daalib cilmi ah oo musaafir ah u muuqda ayuu nebiga u yimid wuxuu weydiiyey arkaanu liimaan arkaanu lislaam ixsaankii macnihiisa ayuu weydiiyey nebiguna marka waa uga jawaabayy nebiguna waa uga jawaabayy laakiin suuradii ilaahay u abuuray ayaa mar nebigu ku arkay suurada ilaahay u abuura markii nebigu ku arkay oo nebigu ka warramay waxaan arkay buu yidhi isagoo jihooyinkii oo dhan awday dhan kastaba isagoo awday oo dhan kastaba iga qariyey oo lix boqol oo garab leh lix boqol oo janaax isagoo leh bal adigu waxaad tasawurtaa dadka diidaya tilmaamaha alle oo leh tilmaantaas caqligu ma gaarayo ma yeeli karno wax bani wax makhluuq ah oo lix boqol oo garab leh caqligaagu ma gaari karaa laa ma gaari kara caqligaagu ma tasawuri kartidba lix boqol oo garab makhluuq leh in caqligaagu tasawuro hayhaat waa waxaan suurtagal ahayn ilahay baa marka intaas wax walba makhluuqiisa ilahay baa ka sarreeyaba marka waxaan arkayba isagoo lix boqol oo garab leh ayaan arkay marka waa malaa'igta qaybaheedii ayuu shiikhu uu tirinayaa qayb ka mid ah wuxuu yidhi waxay xambaarsan yihiin oo ay sidaan carshiga ayay sidaan carshiga marka qaaditaanka ay qaadayaanna waxa weeyaan waa awood ilaahay uu siiyey waa ka ilaahay subxaanahu wa tacaala odhanaya aladiina yaxmiluuna alcarsha waman xawlahu yusabixuuna bixamdi yusabixuuna bixamdi rabbihim kuwa yacni qaadaya oo sida carshiga waman xawlahu yusabixuuna bixamdi rab bixamdi bixamdi rabbihim ayagoo ilaahay mahadiisa ku sugan ayay waxa weeyaan xawla alcarshi ay ku sugan yihiin marka taqdiiska iyo taxmiidka iyo adkaarta cumuuman waa ka siman yihiin malaa'igtu haddana waxa weeye mihankooda iyo waxyaalaha ilaahay u kala qeybiyey waa ay kala duwan yihiin waxa uu ku soo gebagabeeyey wastafaa minhum wastafaa minhum rusulan ilaa rusulihi yacni waxa uu ka doortay malaa'igta qaybo ka mid ah wuxuuna u doortay in waxyiga intay ka soo qaadaan ilaahay ay u keenaan rususha ay u keenaan sida malakuljibriil malakuljibriil oo kaleeto oo waxa weeyaan waxaa risaaladiina waxaa lagu soo khatimay waa risaalatu nabiyullaahi moxamed asagaa waxyiga marka waxa weye ilahay inta ka soo qaada nebi moxamed u keenayay sala allahu calayhi waalihi wasalam wa bacdun ay bacdu lmalaa'ika malaa'igta qaybo ka midihii mudabbiruuna liamrihi ilaahay umuurtiisay maamulayaan ilaahay umuurtiisii ayay daberayaan ilaahay umuurtiisa ay daberayaan waxaa ka mid ah qabduhum lilarwaax makhluuqaadka oo dhan malag inuu maarata ka qaadayo ruuxda ka siibayo ka qaadayo waa mihnad ilaahay usoo diray waxaa ka mid ah qaybo ka midihi madarka ilahay u wakiishay madarkaa da-aya oo leyla nahaaran laga yaaba meelaha qaarkood inuusan ka kacin yacni dhibcihiisa dhibic kasta meeshay ku dhacayso malag baa ilaahay usoo diray u leeyahy halkaa dhibciisa ha ku dhacdo ilahayna waa u tirsan yihin dhibcihiisu waa u tirsan yihiin waxaa ka mid ah acmaasha addoommadu samaynayaan khayran wa sharan waxa weeye malaa'ig baa u taagan inay qoraan nacam kullu dalika waxa weeye waa tamtiid liawaamir illaahi caza wajal marka makhluuqaadka waxaa ka mid ah malaa'ig koonkan maamulaysa oo ilaahay u wakiishay taas marka qofka muslimka inuu rumeeyo wey hadduusan rumaynaa waxa weeyaan islaamkiisa ayaa khatar gelaya laakiin haddii qofka uu rumeeyo sida soomaali badan aad rumaysan tahay waaxid yacni bani aadamka ka mid ah baa koonka maamulaya ama wadaaddaa maamulayoo la yidhaahdo abdaal ama owtaad ama aqdaab la yidhaahdo waa kufri waa kufri weeyaan maamulka ilaahay baa iskale guud ahaan mutlaqan maamulka koonka ilaahay baa iskale keligii baa iskale laakiin malaa'ig buu wakiishay ilaahay bani aadam looma wakiilan jinina looma wakiilan qofka yidhaahda yani moodayana inay tahay karaama min allahi caza wajal oo owliyada lagu karaamaynayo karaamo ma aha waa mihnadaas waa mihnad malaa'igta qaarkood iska leeyihiin ilahay baana u wakiishay lixikmatin araada biha allah hada wbilahi towfiq sal allahuma wslm cla muxamadi wcala alihi wsaxbi wslm ajmaciin